wafdi ka tirsan qaramada midoobey oo toddobaadkii horey booqday magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in ay rajo qabaan inay ka rajo qabaan deganaanshiyaha toddobaadyadii lasoo dhaafay ka jiray magaalada inuu sii socdo si ay hay-adaha gargaarka hooshooda u sii ambaqaadaan wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya isku duwaha mucaawinada qaramada midoobe ee soomaaliya filip lazarani waxaana ka mid ahaa ku-xigeenka madaxa yunisef ee soomaaliya faru fayuzad iyadoo ku sugan magaalada nairobi ayay haruun macruuf waxay uga warantay wixii ay kismaayo kusoo aragtay
waxay tidhi kismaayo waxaan kulan kula qaadanay maamulka maxalliga waxaan sidoo kale booqannay cisbitaalka kismaayo halkaas waxaan fursad u helnay bay tidhi inaan la kulanno shaqaalaha hay-ado dhowr ah oo aan dawli ahayn kuwaasi oo ka shaqeeya arrimo dhowr ah sida caafimaadka nafaqaynta qaybinta cuntada bixitaanka lacagaha caddaanka ah iyo biyo sidoo kale bay tidhi waxaan la kulannay dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada kismaayo waxaa kolaan furuux fayuusad weydiiyey in magaalada ay taalo daawo ku filan oo haqabtiri karta baahida jirta kadib dagaaladii dhacay iyadoo dhakhaatiirta cisbitaalkuna ay sheegayaan in daawadu ay gabaabsi tahay waxay tidhi waxaan marka hore jeclaan lahaa inaan sheego sida aan dhammaantaya ula dhacsannahay shaqada weyn ee ay hayaan shaqaalaha cisbitaalka kismaayo gaar ahaan dhakhaatiirta waxaa naloo sheegay ayay tidhi in cisbitaalka la keenay oo ay daaweeyeen oo ay daaweeyeen bukaan ka badan laba boqol kuwaasi oo lagu dhaawacay dagaaladii dhowaan magaalada ka dhacay dhakhaatiirta ayaa dadkan ku daaweeyey ayay tidhi xaalad aad iyo aad u adag waxaa kaloo ay noo sheegeen ayay tidhi inay jirto daawo yari iyo baahi loo qabo qalabka caafimaadka waxay noo sheegeen ayay tidhi in tasiilaadka cisbitaalku uu baahan yahay in dib loo dayactiro waxaa kaloon soo aragnay ayay tidhi in dhismaha cisbitaalka iyo qalabkiisaba baahi loo qabo sida aan maqlayna mid ka mida ayay tidhi hay-adaha ayaa durba qiibayn ku samaysay waxaana jira wadaxaajood ku saabsan sidii hay-adahaasi ay cisbitaalka u taageeri lahaayeen ku-xigeenka madaxa yunisef ee soomaaliya furuux fayuusad waxaa kaloo aan weydiiyey saamaynta ay dagaalada dhacay ku yeesheen nolosha dadka waxay tidhi dagaalku waxa uu saameeyey dhammaan dhinacyada nolosha ka bilow quuto daruuriga ganacsiga caafimaadka waxbarashada iyo nafaqada kulankii aan la yeelanay ayay tidhi wakiilada enji-oyada iyo mas-uuliyiinta deegaanka waxay tilmaameen in kaalmo looga baahan yahay dhammaan dhinacyadaas daryeelka caruurta iyo haweenka iyo xarumaha lagu daryeelo ee msiyajyada ayaa baahi weyni ay haysaa ayay tidhi waxaan u baahannahay ayay tidhi in la ballaadhiyo adeega tallaalka sababta oo ah haatan soomaaliya waxa ka dilaacay cudurka dabaysha waxay tidhi soomaaliya waxaa laga dabargooyay cudurkaasi ilaa ilaa labada kun iyo toddobadii laakiin bishii mey ee sanadkan waxaa la sheegay ayay tidhi kiiskii ugu horreeyey ee dabaysha xilliganna waxay tiradu gaaraysaa ayay tidhi toddobaatan kiis kuwaasi oo afartan iyo afar laga helay gobolka banaadir lix iyo tobanna gobolka shabeellada hoose jubbada hoose oo kismaayo ku taallana saddex kiis furuux fayuusad waxay tidhi waxaa walaac weyn uu ka jiraa waa in dagaaladii jiray darteed ay adkayd in tallaalka la bixiyo kulankii aan la yeelanay mas-uuliyiinta ayay tidhi kismaayo waxaan xoogga saarnay muhiimadda ah in la sugo amniga si loo ilaaliyo shaqada tallaalka iyo dadka fulinayaba in ka badan ayay tidhi nus milyuun caruur soomaali ah ayaan la tallaalin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya haddii aan la xakamaynina wuu sii fidayaa cudurkan marka ayay tidhi waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta in dagaalka laga fogaado sababtoo a dagaalku waxa uu si toosa u saameynayaa caafimaadka iyo nolosha shacabka gaar ahaan kuwa nugul sida haweenka iyo caruurta su-aal kaloo aan weydiiye waxay ahayd inay ka jawaabto baahida ugu weyn ee xilligan ka jirta magaalada kismaayo iyo dhulka ku xeeran midda ay tahay waxay tidhi nasiib darro ma aynaan helin wakhtigii aan ku tegi lahayn meel ka baxsan kismaayo laakiin markaan eego waxa aan ku soo aragnay waxa loo baahan yahay in wax laga qabto adeegyada daruuriga ee caafimaadka biyaha nafaqada iyo waxbarashada cisbitaalka waxaan ku aragnay ayay tiri laba dumar ah oo si xun ugu dhaawacmay miino waddada dhinaceeda la dhigay oo qaraxday maalin ka hor booqashadayada waxay ahayd ayay tiri shilna xusuusiyey in xaaladahan oo kale dadka ugu nugul ay yihiin kuwa rayidka ah ee aan waxba galabsan sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada oo dhan in nabadda la dhowro si dadka rayidka ah ay naftooda u nabad gasho waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey caqabadaha dhinaca amniga ee xilligan hortaagan hay-adaha gargaarka iyo inay awoodaan inay kismaayo dib uga howlgalaan furuux fayuusad waxay tidhi maalintii aanu booqannay xaaladdu way deganay dagaalkuna wuu istaagay waxaana dhabtii rajaynaynaa ayay tidhi inay sidaasi sii ahaato si hay-adaha gargaarku haddii ay yihiin kuwa gudaha kuwa caalamka qaramada midoobay ay shaqadooda dib u ambaqaadaan taasi waa rajadayada ayay tidhi waxayna ahayd ayay tidhi arrinaan carabka ku adkaynay intii ay socdeen shirarkii aanu la yeelannay mas-uuliyiinta maxalliga
waraysigii haaruun macruuf uu la yeeshay ku-xigeenka madaxa yunisef ee soomaaliya faruux fayuusad ayuu kaasi ahaa isaga ayaana noo soo koobayay